وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد باب في قوله ربي أرني كيف تحيي الموتى قال الإمام مسلم وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ويونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن إنه أي أحق بالشك وحق نما بدن شكية ومن إبراهيم أيان أغا حق نما بدن نهي شكية صلى الله عليه وسلم إذ قال مركي إبراهيم أويري ربي يا ربي ربي يو أرني إتسي كيف تحيي الموتى سيدا أتؤنه وليضه موتدا qaala allah wuxuu yidhi awalam tu'min miyaadan rumayn qaala balaa inaanan rumayn maahe waan rumeeyey walaakin liyadma'ina qalbii laakiin waxaan kuu weydiinhayaa si uu qalbigaygu u dego xadiidkaas marka macnihiisu waxa weeye waxaa jira waxa la yidhaahdo martabatu alcilmi wa martabat lmushaahada martabat alcayaan wa martabatu alcilmi bilkhabar qofka in wax loo sheego oo masdar saxiixa uu wax ka maqlo waa martabat alcilmi bilkhabar ama martabatu alyaqiin bilkhabar khabarkaasuu ku ogaaday yaqiinta masdar saxiixa ayuu wax ka maqlay waxaa la dhihi karaa marka wuxuu gaaray martabat lyaqiin bilkhabar khabarka sababtiisa laakiin waxaa u dhiman martabatu cayn alyaqiini bilmushaahada in uu arko shaygii oo ishiisu ay ku dhacdo martabo labaad waayo marka martabadii horeeto oo ah alyaqiin bilkhabar waxaa ka wanaagsan oo ka sarayda martabatu alyaqiin bilmushaahada ibraahim markaa sala allahu calayhi wasalama ee wuxuu hayay martabatu alyaqiin bilkhabar taas waa hayay laakiin wuxuu goobahayay martabatu alyaqiin bilmushaahada taasuu goobahayay oo ilaahay u weydiiyey bini aadanka dabciga ku jiraana hadduu khabar maqlo inuu cayntiisii kor istaago waa jecel yahay sidaas daraaddeed buu marka ilaahay uga dalbay inuu ka naqliyo min martabati alyaqiini bilkhabar ilaa martabati alyaqiini bilmushaahada culummadu waxay leeyihiin marka martabadaas oo ah yaqiinta naqligeeda ayaa lagu tilmaama shaki shakiyaa ugu tilmaamay maadaama ay jirto martabatu alyaqiin bilkhabar martabo ka sarrayda oo qofku uu goobi karo martabadaas marka ah alkhabaru alyaqiinu bilkhabar ayaa waxaa lagu tilmaamay bimathaabati shaki markaas buu dalbay martabada ka sarrayda laakiin ibraahimna shaki kuma jiro bilmacna almutacaaraf nebiguna ma shakin marka uu leeyahay nebigu naxnu axaqu bishaki min ibraahim ulajeedada xadiidka waxa weeyaan annaka ibraahim uga owleysan in nala ka naqliyo min martabati alyaqiini bilkhabar ilaa martabati alyaqiini bilmushaahada laakiin ibraahimna shaaki kuma ahayn fii qudrati illaahi nebiguna kuma ahayn shaak fii qudrat illah xadiidka macnihiisu sidaas weeyaan shuruuxda axaadiidta sida sharxu muslim ilnawowi ama sharxu alqaadi ciyaad ama sharxu qurdubi waxaa dhici karta axyaanan xadiidka macnihiisa daqiiqa inaan laga helin meelo kale in wax laga fiirfiiriyo loo baahan yahay haddii macnahaas ay xadiidka axyaanan ka sheegahayaan una noqon macno muqnica ama macno aada u wanaagsan wayarxamu allahu luuطan laqad kaana ya'wi ilaa ruknin shadiid jumlada kale weeyaan xadiidka ku jirta nabigu luud buu u ducaynhayaa wuxuu leeyahay wayarxamu llaahu luuqa ilaahay ha u naxariisto luud laqad kaana ya'wi wuxuu ahaa in uu ku tiirsanayo ilaa ruknin shadiid rukni adag inuu ku tiirsanayo ah xadiidkan marka wuxuu tilmaamahayaa markii nimankii mujrimiinta ahaa oo kharibnaa ay malaa'igtii damciyeen oo in ay waxun ku sameeyaan ay damciyeen ayaa luud walbahaar galay calayhi salaam hadalkaas baa ka soo fakada marka low anna lii bikum quwatan aw aawii ilaa ruknin shadiid wuxuu tamaniyey in uu awood u leeyahay uu isaga difaaco oo uu ku difaaco martidiisa ama qabiilo uu ku tiirsan yahay oo difaacda ay jirto aw aawi ilaa ruknin shadiid marka walbahaarkaas baa luud ka keenay waana bani aadam weeyaan markuu hamiyo oo qofku ay murugu gasho inay wax ka soo baxaan marka luud hadalkaas baa ka soo baxay nebiguna wuxuu u jeedaa ficlan kaana ya'wi ilaa ruknin shadiid wahuwa allah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku tiirsanaa luud waana rukni shadiida allah laakiin luud wuxuu un markaas ku hamiyey in uu lahaa lahaa qabiilo xoog leh oo ka difaacda dulmiga oo nimanka mujrimiinta ah ka yaacisa bacdu ahlilcilmi marka waxay leeyihiin qofka tolkiisa inuu jeclaado ama uu isku dayo inay xaq la meel mariyaan tolkiisu casabiye ma ah laakiin waxaa casabiye ah sida alimaamu shaafici uu arrinkaas ka yiri oo aan hadal laga daba dhihi karin hadalkiisaan akrinaya qaala الshaaficiyu raximah اllah man adhara alcasabiyata biاlkalaami wata'alafa calayha wadacaa ilayha fahuwa marduud الshahaadati liأnnahu ataa muxarama la اkhtilaafa fiihi bayna culamaaءi اlmuslimiina calimtuhu واxtaja bqowli اllahi tacaalى inama اlmuؤminuuna ikhwa وبqول رsuuل اللh صلى الله عليه وسلم kunوا عباad الله إخوانا qad جمع الله الناaس بالإسلام ونaسبهم إليه fهو أشرف أنصاaبهم فإن أحب المرء فlيحبب عليه فالمكروه في محبة الرجل mن هو منه أن يحمل على غيره ما حرم الله عليه من البغي والطعن في النسب والعصبية والبغضة على النسب لا على معصية الله ولا على جناية من المبغض على المبغض ولكن يقول أبغضه لأنه من بني فلان فهذه العصبية المحضة التي ترد بها الشهادة sidaas uu u qeexay lagama badi karo waa sidaas weeyaan macnaheeduna waxa weeyaan ninkii muujiya qabyaalad oo hadalka ku muujiya qabyaaladda oo dadkana ku xiriiriya qabyaaladda oo dadka ugu yeera qabyaaladda waa nin shahaadadiisu ay marduud tahay wuxuu la yimaaday shay muxaram ah oo aan khilaaf ku jirinin culammada muslimiinta dhexdooda intaan ka ogahay waxaana uu daliil ka dhigay inama almu'minuuna ikhwa iyo xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam waa kuna cibaad allah ikhwaana waxau leeyahay ilaahay dadka wuxuu ku jamciyey islaamka islaamka ayuuna u nisbeeyey oo uu nasab uga dhigay ansaabtoodana islaamka ugu sharaf badan hadduu qof jeclaanhayo shay islaamnimada waxa ku jeclaado waxa aan habboonayn oo makruuh ah qofka qabiilada uu ka soo jeedo jeclaanteeda inuu arrinkaasu ku xambaaro wax ilaahay uu ka xarimay qeyrkii oo ah inuu ku xadgudbo ama nasabkiisa uu tacniyo ama uu u naco nasab ee uusan u nacinin macsiyo ilaahay ama jinaayo ka timid ama dembi uga yimid ninkan uu necab yahay oo uga timid ninkan wax necbaanhaya ee wuxuu u necbaanhayaa buu leeyahay wuxuu ka mid yahay ninkaasu reer fulaan bes intaas u nacahaya taas weeyaan casabada maxdiga ahu oo shahaadadana lagu radiyey oo qofka uu ku noqonhayo faasiq marduudu shahaada laakiin marka waxaa kala duwan qofku inuu tolkiisa u adeegsado inay xaq la meel mariyaan ama uu jeclaado casabiya ma ah laakiin casabiyeedu waxay tahay in uu dadka ku xiriiriyo qabiilanimo qabiilnimo ama dadka ugu yeero qabiilnimo ama uu dadka ku naco qabiilnimo ama uu tacni ku sameeyo ansaabta qabiilnimo taas weeyaan casabiyadu qofkii ku jiraana uu yahay qof shahaadadiisu ay marduud tahay intaas uu shaafici ka yidhi weeyaan waaqica iyo xaqiiqada qabiilnimada ama qabyaalada madmuumka ah oo aan diinka ku toosnayn luud raximah اllahu waradia canhu wsala اllahu calayhi sidaas buu yidhi xadiid waxaa jira marka alimaam axmed uu leeyahay wmaa bacaa allahu min nabiyin bacda luud ila fii harwati min qowmih ilaahay subxaanahu watacaala luud kadib ma soo dirinin nebi laakiin wuxuu ku soo diray qabiilo xoogle dhexdiisa ayuu kasoo diray qabiilo xoogle dhexdeed ayuu ka soo diray walow labistu fi sijni qidca labaad weyn xadiidka ka mid ah walow labistu fi sijni tuula lubthi yuusufa laajabtu daaciya nebiga marka xadiidkan waa min baabi tawaaduc wuxuu leeyahy haddii aan ku nagaa lahay xabsiga intii uu ku nagaa yuusuf dhirirkeeda qofkii markaa ii yimaado o yidhaahdo xabsiga ka soo bax waan ajiibi lahaa wuxuu tilmaamayaa marka xadiidku aayaddii markii qofkii ka soo saaray xabsiga uu u yimid yuusuf uu ku yidhi irjic ilaa rabbika yacni sayidkaadii kusoo dira ku laabo fas'alhu weydii isaga maa baalu nisbati alatii qatacna aydiyahun haweenkii gacnaha iska jarjaray arrinkoodii ha ka soo waramo saasuu la soo celiyey ninkii loo soo diray inuu xabsiga ka soo saaro xabsigiina kama soo bixin meeshii uu iska joogay nebiguna wuxuu ku ammaanahayaa yuusuf deganaan iyo sabri arrimaha masaa'ibta hoo dhacda waxadaanii bihi in shaa allah xawlehi muslim waxadaanii bihi bilxadiid in shaa allah in sha allah marka waxaa ku jirta maqalka oo uu cabdullaahi ibnu moxamed ibnu asmaa adubaci uu xadiidka ka maqlay shakiya uga jira markaasuu leeyahay waxadaanii bihi in shaa allahu cabdullaahi ibnu moxamed ibnu asmaa adubaci ee culammadu waxay leeyihin marka haddiiba shaki uu ku jiro muxuu u keenay waa mutaabaco mutaabacaadkana mushkiladoodu waxa weeyaan shayga mutaabacada ah ee aada maaragta looguma tashadudo ayb قال حدثنا جويرية وجويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي من السابعة عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المصيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس حديث يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها إلى أكبد بي آيدي وأقول لم حدثناه عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني يعني ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبو أويس أبو أويس وعبد الله بن عبد الله ابن أويس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي عبد الله ابن عبد الله ابن أويس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي نن أي مالك وذا سنيهين أي علي وأيو مالك ومالك ابن أنس ابن مالك نن كان وعبد الله بن عبد الله بن أويس ابن مالك مركان نن مالك أي المأذيريهين بعد علي نن كان وأنا طبقة تضبط عن الزهري كرواية مالك بإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها إلى أكدميي باب في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بها قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وليث بن سعد الفهمي عن سعيد بن أبي سعيد وسعيد ابن أبي سعيد أبو سعد المقبري من الثالثة عن أبيه أبو سعيد المقبري يكورنا يو كيسان ليرهدو أبو سعيد المقبري كيسان من الثانية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء كمد ما أهن أنبياء من نبي نبي إلا هدي أكمد يها قد أعطي وحال السيي من الآيات معجزاتك ما شيء مثله إسقى وحلمتك آمن عليه البشر وبشر في كرمه yacni ilaahay ambiyada wuxuu siiyey nebi kasta uu soo diro aayaad iyo mucjizaad aysan dadku la imaan karin oo calaamo u ah inuu rasuul yahay dacwadiisuna ay run tahay ilaahayna uu soo diray marka waxa uu siiyey nebi kastaba shay uu basharku ku rumay karo oo uusan awood u yeelo karaynin isagoo kale inuu la yimaado shay wainamaa kaana aladii uutiitu waxa uu ahaa un kaliya midkii aniga lay siiyey waxyan awxa allaahu ilay waxyi ilaahay aniga ii waxyooyaday weeyaan waxa la siiyey marka waxa uu tilmaamaya nebigu sala allahu calayh wasalam shayga ugu muhiimsan oo isaga la siiyeyba inay ku kooban tahay waxyiga baynamaa nebigu inuu lahaa mucjizaad kale iyo aayaad kale laakiin aayadda ugu weyn waxay ahayd waxyiga faarjuu an akuuna akarahum taabican yowma alqiyaamati waxaan rajaynayaa inaan ahaado midka ugu dad badan ama ugu ummad badan yowma alqiyaamati maadaama marka aayaddii nebiga la siiyey tan ugu weyn ay qur-aankii tahay waxyiga ay tahay waxyigaasuna uu baaqi noqonayo ilaa yowmi alqiyaama oo uusan la dhimanayn nebigii oo ilaahay uu xifdiyey baynamaa waxyiyaalkii kale ilaahay ma xifdi jirinin oo muddo kadibba dadka hadlay jiray sidaa daraaddeeda markaa wuxuu leeyahay rasuulku maadaama waxyigan uu ilaahay xifdinayo oo ilaa yowmi alqiyaamati uu jirahayo yacni waxaan rajaynhayaa dadka inaan ugu ummad badnaa doono yowma alqiyaama xadaثnي يuنس بن cabdالأعlى yuنس waa yuنس بن cabdالأعlى بn maysرة أbu muسى الصdفي waxa uu ahaa nin shaafici ay isku qarni yihiin oo isku magaalana joogeen shaafici bay marmar kulmi jireen masaa'il bay isdhaafsan jireen shaafic buu ka hadla marka hadalladiisii waxaa ka mida uu shaafici ka yidhi low jumicat ummatun fa jucilat fii caqli shaaficiyi lawasicahum caqluhu wuxuu haddii ummad la aruuriyo ummad ee la geliyo caqligii shaafici ummaddaas oo dhan caqligiisa ku aadi lahaa buu hadii loo qaybiyo yani wamaa ra'aytu acqala min ashaafici nin ka caqli badan shaaficina maana arag buyi naadartuhu yowman fii mas'alati maalin baan mas'ala kala dooda buu yidhi uma iftaraqnaa kadibna waan kala tagnay walaqiyanii muddo kadib buu ila kulmay fa akhada biyadii gacantu iga qabtuu yidhi markaas markaasuu yidhi yaa abaa muusa kunyada yuunus weeyaan yaa abaa muusa araa تستقيم أن نكون ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ميينا توصنين بو يري إنا ولا لم نقنو يا نبا مسألة سوافقين بل هذا كفو في سبب ميينا توصنين إنا ولا لم نقنو يا نبا مسألة سوافقين ومنهج مهم ويا المرحب dadka haddii masalo laysu keeno ama xaadiso ay dhacdo ee laga murmo waxaa dhici karta in la kala aragti duwanaado laakiin wasiyada shaafici hadda dhaqankeeda lama hayee ninkii masalo intaa isku qabatiin aad ku heshii weydeen cadaawad buu kuu xiranhaya saad ogtahay maa cadow buu kaa dhiganhaya inuu ku takfiirino waa dhici karta inuu ku tabdiiciyaa dhici karta laakiin waa laga quustay in dadku ay ku dhaqmaan insaafka oo dadka waxa ay gacanta ku hayaan waxa ugu yar insaafka shaaficina arrinkaas wuu tilmaamay wuxuu yidhi iclam yuunus buu ku yidhi markaas annahu laysa ila asalaamati min annaasi sabiil fandur iladii fiihi salaaxuka falzamhu waxa uu yidhi yuunusow ogow buu yidhi dad in laga badbaado wadda loo heli maayo yidhi. lagu badbaadin maayo laguna dayn maayo ee waxaa fiirida buu yidhi arrinka adiga salaaxu uu kuugu jiro oo diinkaada wanaaggiisa uu ku jira kaas laazim buu yidhi marka qofka inuu laazima haddii la heshii waayo qof walba waa inuu laazimaa wixii salaaxu diinihi ay ugu jirto bes حدثنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو وعمرو بن الحارث بن يعقوب أبو أمية من السابعة أن أبا يونس وسليم بن جبير الدوسي ومولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده وها كل أرتي خالقة محمد نفسديس أي قعنتي سكجرته لا يسمع بي أحد من هذه الأمة maqli maayo mid ka mida ummaddan waa ummatu addacwa waa ummadda nabiga ka mid yihiin nasaarada iyo yahuudda laakiin ummatulijaaba ka mid ma ahee ummatu dacwa bay ka mid yihiin marka laa yasmacu bi axadun min hadihi lumma yahuudiyun walaa nasraaniyun uma yamuut ee kadib dhinta walam yu'min biladii ursiltu bih oo aan rumaynin diinkii layla soo diray إلا كان من أصحاب النار وهو كم نقنها يا أصحاب النار أصحاب الجحيم مركا وقائد شرعه عطوية أو كتابك إلهي كعد أو سنة النبي كعد آد وعد بعض المنهزمين أو مسلمين تكمدها أي واحد يسكت دايما بل قال إلا سوري دويو أو قال مارتا أن لدين أو دينك لقد دبوضه أيها oo waxay aqbali karaan laga dhigo markaasay waxay dhahaan iyaguna waa muslimiin nakuna muslimiinan waxaa naga dhaxay adyaan samaawi ah adyaan samaawi ah ayaan wada joognaa iyaguna adyaan samaawi ahay dhinac ka haystaan annakuna adyaan samaawi ahan dhinac ka haysannaa waa haziimo meesha ugu dambayn wax haray lama arko haddii diinkii mar lagaa geliyo mushkilad iyo shaki oo yahuudiga iyo nasraanigaba mu'min uu noqdo ama muslim uu noqdo min jihatin ukhraa waxba gacan laguma hayo markaas ahlunaar weeye waa kafara muslimiin lama dhihi karo mu'miniin lama dhihi karo ninkii muslimiin ama mu'miniin ku sheegana isagaan diin haysan isagaan diin haysan marka kii muslimkana ka teg ninkaas mid kalena ma hayo hawaana sidaa ay idinla rabaan muslimiinta diinkoodina inay ka tagaan mid kalena ayna gacan ku hayn qaala yaxya bnu yaxya qaala akhbaranaa hushaym hushaym ibnu bashiir weeyaan can saalix bni saalix bn xay saalix bnu xay ninka la yidhaahdo weeyaan min asaadisa xakam buu leeyahay waxaa laga wariyey inuu yidhi shaydaanka wuxuu qofka u furaa sagaashan iyo sagaal baab oo khayr siduu hal baab oo khaldan u dhexgeliyo xakamta saalix ibnu xayi bay ka mid tahay sagaashan iyo sagaa wuxuu shaydaan sheego o dhan kulli shar ma ogaad waxaa dhici karta markaas shay wanaagsan inuu kuu tilmaamo laakiin ay shar ku dhex jirto can shacbiyi qaala ra'aytu rajulan min ahli khuraasaan waxaan arka buu leeyahay nin reer khuraasaan ah sa'ala shacbiya shacbiyu wax weydiiyey faqaala yaa abaa camrin waa kunyada shacbi ina man qibalanaa dadka xaggeenna jooga oo min ahli khuraasaan ka mida yaquuluuna waxay leeyihiin fi rajuli ninka idaa actaqa amatah haddii uu xureeyo addoontiisa ay qoran maxaan yidhan idaa actaqa haddii uu xureeyo allahu mustacaan haddii uu xureeyo addoontiisa uma tasawajaha ee kadib uu guursado fahuwa ka raakibi badanatahu wuxuu la mid yahay badanadiisii nin fuulay yacni badanada waxaa loo isticmaalaa markii qofku uu xarmado xaj ama umre uu xarmado geela lasoo kaxeeyo oo maka loo soo hadiyeeyo oo maka lagu qalo oo fuqarada la siiyo ayaa la yidhaahdaa badana Ee, marka bacdu alculamaaba waxay dhihi jireen marka haddii qofka uu u niyeysto neefkan geela inuu hadi yahay oo uu maka u wado inuu fuulo ma aha ee waa inuu wadaa uu daba socda bacdu alculamaa baa saas dhahay laakiin sidaa saxiixa nebigu nankii waday badanada markuu arkay wuxuu yidhi irkab markaasuu yidhi inaha badana markaasuu yidhi waila ka irkab waa la fuuli karaa laakiin dad ay saas leeheed yani markaasay ku miaaliyeen oo waxay dhaheen ninka haddii uu addoontiisii intuu xureeyo uu misano guursado ee wuxuu la mid yahay nin badanadiisii maka u fuulay marka qiyaaska maqiisu calayhi iyo maqiisku labaduba waa khaldan yihiin labaduba ma jiraan badanadana waa la isticmaali karaa waa la fuuli karaa addoontana inta la xureeyo ayaa la guursan karaa labadaba waxba kuma jiraan faqaala الشhacbiyu xadaanii abu burda waa caamir بن أbي muسى min الثانiيaةi can أbiهi أna rasuul الlahi salى اه sلم qaala ثaلaaثaة سdx yu'towna أjrahum maratayn waxaa la siinhayaa أjarkooda laba goor rajul min ahli kitaab nin ahlu kitaabka ka mid ah aamana bnebiyih ee rumeeyey nebigiisa وأdraka النabiy nebigaana soo gaaray salى الlaه عalيه وsلم faآamana bihi rumeeyey واتabachu raacay وصadqahu rumeeyey falow أjraan وأجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعبد مملوك إي أضون لهنتو أدى حق الله عز وجل إي قلت حقي الله وحق سيده إي سيد كيس حقيسة فله أجران يلا بشق قبتي لا بأجر به ورجل كانت له أمة إي أنين لها أضون فغذاها قوضيي فأحسن غذاءها هجاجي قوت كذا ثم أدبها إدبيي فأحسن أدبها إدبتيدين هجاجي ثم أعتقها إيه حريي وتزوجها قرسدي فله أجرا ثم قال الشعبي للخراساني يروح كير شعبي مركة خذ هذا الحديث بغير شيء قالوا حديث كانوا يرشكين لأنك قالوا la-aan ku qaado ninkaa khuraasaan buu ka yimid shacbi buu ciraaq kula kulmay shacbina xadiiskii buu u sheegay markaasu wuxuu ku yidhi faqad kaana arajulu yarxal wuxuu ahaa ninku inuu soo raranhayo fii maa duuna haadaa xadiidkan wax ka yar oo xitaa qowl saxaabi aad soo ogaatid ayaa ilalmadiinati loogu soo safri jiray uu yidhi haddarna adoon madiino gaarin ayaana xadiidkii madiine loo soo aadi jiro xitaa qowl saxaabi ahaa mid ka sareeya oo ah qowl nabi baan ku siiyey qaadu yara lacaglaan ku qaado xadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana cabdat bnu sulaymaan alkilaabi min athaamina qaala muslim xadaana bnu abi cumar qaala xadaana sufyaan qaala muslim waxadaana cubaydullahi bnu mucaad qaala xadaana abi qaala xadaana shucbatu kulluhum kulluhum waayo سفيان يا عبده أيوه كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه باب في نزول عيسى بن مريم قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المصيب أنه سمع أبا هريرة ومقعيان صنبرني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده layuushikanna wuxuu u dhow yahay an yanzila inuu soo dego fiikum adinka ee saxaabadii rasuulku la hadlaayay miyuu ku soo dhex degaayo ciise maya ummadda ula jeedaa nebigu marka ibnu maryama calayhi asalaam xakaman isagoo xaakim ah muqsidan ee caadil ah qasada bimacnaa jaaraw jawruu sameeyey wa aqsadana bimacnaa cadala yani caadil wey xaakim caadil isagoo ah ayuu soo dhegahayaa waa xaakim sare marka oo muslimiinta u sarreeyo madaxa u sarreeyo oo khaliifada ah weeyaan fayaksiru saliiba wuxuu jabinhayaa bahalkan isdhaabka maxaa la yidhahda mactab ayib bahalkaasuu jebinhayaa maadaama uusan qiimo lahayn oo ay caabudeen waa inuu burburiyaa uu ka takhallusaa wayaqtulu lkhinziira doofaarkana waa dilahayaa ee nasaarada ama yahuudda maalan ku jirta cahdu dimma waa loo daynayey eeyo iyo doofaaradooda inay dhaqdaan uguma haysan laakiin ciise markuu yimaado waxaan islaam ahayn ma aqbalahayo doofaaradiina waa diilahaya loo day maayo nimankii awel hore inta loo day jiray wayadacu ljizyata jizyadiina waa joojinaya Ah, ama islaamka soo gala ama waa laydin laynaa weeyaan yahuud iyo nasaara intaasu ku leeyahay wayafiidu lmaal maalkiina waa fidahaya xataa laa yaqbalahu axad ilaa mid aqbale la waayo maalkan hadda laisku dilayo طيب حدثنا عبد الأ- حدثناه عبد الاعلى بن حماد وعبد الاعلى بن حماد بن نصر النرسي وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه قال وحدثنيه حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني حدثني يونس قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد مقعيان صامر نوايا قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا ماشي هاد حكما مركو أسكم حكم يا إمام وحكما عدلا وزيادة تفسير وأيد يوكل وحكما عدلا حاكم عدالة له وفي رواية يونس حكما عادلا ولم يذكر إماما مقصدا وفي حديث صالح حكما مقصدا كما قال الليث وفي حديثه من الزيادة حديث من؟ وفي حديثه صالح عنه حديث دنبي وفي حديثه عن حديث صالح من الزيادة وحتى تكون إلى أي كالنقط السجدة الواحدة سجود كليه خيرا من الدنيا وما فيها مثل خير بدن الدنيا ذي وحكو جرار oo markaas markaa dadku waxay jeclaysanayaan inay cibaadaystaan oo ilaahay ay u dhowaadaan waayo waxay ogyihiin qiyaamihii inuu dhowaaday maalna uusan waxba tarayn marka jacaylkii maalka qalbigoodu ka baxaya adduunyada maalkeeda oo dhan ay waxay ka jeclaanayaan hal mar inay sujuudaan allahu akbar ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم أخريه لي هذا دونيسين وإن من أهل الكتاب مجره مد كمد أهل الكتاب إلا ليؤمنن وحو رمينيا به عيسى قبل موته انتو نرمى عيسى رمينيا إلا الإسلام نمك عليه أي ألغى الضلبة هي وأحد التفاصيل أحد التفاصيل أيضا تفاصيل كأنه كجلتا marka ka maqli maayo kana yeeli maayo annaku yahuud baan nahay ama nasaaraan nahay yahuudiyadeennaa ku joogaynaa ama nasaaradaan ku joogaynaa maya xadaثana qutaybة bnu saciid ayib qabla mowtihi ayuu rumaynayaa mid kasta oo yahuudi ama nasraani ah ciisa hadda ma waysan rumaysnayn hadda dhammaantood wax rumaysan ciise laguma arko laa yahuud walaa nasaaro kay ee yahuuddu waxay rumaysan yihiin inuu beenaale ahaa waladu zina ah lacnat ullaahi calayhim saasay rumaysan yihiin nasaaraduna inuu ilaahay yahay rumaysan yihiin qofka marka ciise ka rumaysan inuu ilaahay yahay ciise ma rumaysan lama dhihi karo waa rumaysan yahay qofku wax khaldan hadduu rumaysan yahay oo qofka wuxuusan ahayn uu ka rumaysan yahay qofkaas waa rumaysan yahay lama dhihi karo laakiin yowma alqiyaama markii soo dhowaato ciise uu yimaado inuu rasuul ilaahay yahay ayay rumaynayaan raqman canhum oo uusan ahayn waladu zina uunan ahayn ilaah ee uu yahay cabdun min cibaadillah حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ويان عن عطاء بن ميناء من الثالثة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب وحجبدونا صليبك ولا يقتلن الخنزير وحودلدونا خنزيرك ولا يضعن الجزية وحونا deji doonaa jizyada wala tutrakanna alqilaasu qaalmaha ayaa laga tegi doonaa qilaas waa jamcu qaluus qaalmaha geel weeyaan oo ay xoolaha carabtu ay dhaqdaan ugu jeclaayeen falaa yusaa calayhi lagu socon maayo qaalmahaas oo la isticmaali maayo oo la raran maayo ama la fuuli maayo oo dan lagama laha waa la iska daynaya walatadhabanna ashaxnaa'u waxaa tegi doonta cadaawadda dadka muslimiinta u dhaxayda iyo watabaaqudu isnacaybka iyo wataxaasudu isxasididda walayudcawanna ila almaali dadka waxaa loogu yeeri doonaa maal falaa yaqbalahu axad nina markaas ma- dhankama yeelanayo mana aqbalaho baabun fii nusuuli bni maryama wa imaamukum minkum ee dhar saliib ku yaallo ama koba ku yaallo hadda ka hor markaa la keeni jiro koba hoosta ay uga taallo saliib oo markii dhulka lagu istaago uu saliib soo baxayo markaasaa la joojiyey markaasi waxay keeneen lafduljalaala kobo ay hoosta uga taallo oo markii lagu istaago allah ay soo baxayso misana waa la joojiyey waxay keeneen kastuumooyin ay uga taallo meesha eh, cawrada ku aadan lafduljalaal marka waa gaalo dhaqankeeda laa ya'luunakum khabaalan bal u fiirsada oo nintaas laa ya'luunakum khabaalan ayib حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري نافع بن عباس أبو محمد الأقرع مولى أبي قتادة للزومه نكاس لجو جرى لكن مولى عقيلة الغفارية اللي يرى هذا السيد. مولى عقيلة الغفارية أبو قتادة مولي اسمه لكن كان يلزمه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم سيد نقنيسين أذنكو إذا نزل ابن مريم فيكم مركي إذنكو سودقوا ابن مريم دحدينا وإمامكم منكم إمام كيننا أذنكو إنك مديث طيب حدثني محمد بن حاتم حاتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب ما قاعد يسأل ابن أخي بن شهاب شان صمر هم؟ طيب عن عمه قال أخبرني نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم سيد قنيسين إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم وإذا إمام إذن نقول مركا حديث قال والله فيها كجرتا مد وحو ليها وإمامكم منكم إمام كين وإذنكم إذن كمدين alfaada xadiiskana waxaa ka mid ah faamakum imaamu idiin noqday see la isu waafajinhaya وحدثني زهير بن حرب قال حدثني الوليد والوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي وأردق أوزاعي قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب أبو الحارث المدني من السابعة عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم فأمكم وإمام إذن نغضب منكم حال كونه منكم سوى إذن كم مدأة وإمام إذن نغضب سوى إذن كم مدأة هو أن إنجيل إذن كو حكومين آه، الشريعة المحمدية إذن كو حكومين قلت فقلت لابن أبي ذئب lafdigaasu marka xoogaa ninkan uu fahmi waayey alwaliid ibnu muslim lafdigaas faamakum minkum faqultu libni abi di'bin إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة وإمامكم منكم ساسو نوري كاس أنا لفهم كرا هذه الرواية الواسدة أولية مرة وامحي معنيه فأمكم منكم وامحي رواية أن أركيني oo awsaaci uu noo sheego waxay wa imaamukum minkum ee adiga kaa sheegayda waa maxay buu leeyahy qaala bnu abi di'bin tadri maa amakum minkum ma garanaysaa maa amakum minkum macnaheeda ma garanaysaa qultu tukhbirunii waxaan ku yidhi waa ii sheegaysaa ii sheeg قال فأمكم بكتاب الله فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم saasuu yidhi macnaha injiilida kuma xukminaayee waxa uu idin noqonaya imaam wuxuuna idinku hogaaminhayaa kitaabka rabbigiinna iyo sunnada nebigiinna marka imaam guud waa yahay oo muslimiinta imaam guud buu u yahay yahuudda iyo nasaaradana markay islaamaan imaam guud buu u yahay dadka muslimiintana imaamyadoodiina waa jiraan oo umaradoodii ama imaamyaalkii salaada ama umaradoodiina waa jiraan laakiin isagana waa imaam guud imaamyadii awal jirayna waa jirayaan markaas حدثنا الوليد بن شجاع الوليد بن شجاع بن الوليد ويا. الوليد بن شجاع بن الوليد أبو همام الكوفي من العاشرة وهارون بن عبد الله هارون بن عبد الله بن مروان أبو موسى الحمال من العاشرة وحجاج بن الشاعر وحجاج بن يوسف بن حجاج الشاعر من الحادية عشرة قال وحدثنا حجاج وحجاج بن محمد xajaaj can xajaaj haddaad aragto marka xajaajka hore waa xajaaj athaqafi kan dambena waa xajaaj alacwar xajaaj ibnu muxamed alacwar almisisi min ataasica can ibni jurayj qaala akhbaranii abu zubayr أنه سمع جابرا بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة كلن ما ميسو طائفة من أمتي أمتي إذا كمذا يقاتلون على الحق إن يكون دقالما هيان حقا daahiriina ilaa yowmi alqiyaamati iyagoo muuqda oo mumakaniin ah ilaa yowmi alqiyaama qaala fayanzilu ciisa bnu maryam marka waxaa soo degayaa ciisa bnu maryam fayaquulu amiiruhum daa'ifadaas amiirkooda wuxuu dhihi doonaa tacaala salli lanaa kaalayna duji fayaquulu laa ciisa wuxuu leeyi maya ina bacdakum gabalkiin calaa bacdin gabalka kale umara uu yahay تكريمة الله هذه الآية أرن كاسونا وكرامين تكريمة الله هذه الأمة أرن كاسونا وكرامين وأولاه كرامين أيو أمة طيب باب طلوع الشمس من مغربها وقوله لا ينفع نفسا إيمانها حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة كعميس ساعد حتى تطلع الشمس من مغربها إلى أي قرحد وكسب بعض المغرب كيدا فإذا طلعت من مغربها هذه أي كسب بعض المغرب أي ودعيسي آمن الناس كلهم أجمعون dadku way rumaynayaan dhammaantood fa yowmaidin maalintaas laa yanfacu nafsan iimaanuhaa maalintaas anfici maydo nafsad iimaankeedu lam takun aamanat min qablu oo aan hor u soo rumaynin aw kasabat fii iimaani khayran ama aan iimaankeedii khayr ku soo kasbanin ee kabaa'ir iyo dunuub ku kasbatay labadaas qoloba marka la aqbali maayo kan soo islaamahayana islaamnimadiisa la aqbali maayo kan toobo keenahayna toobadiisa la aqbali maayo waa xirantay islaamnimadiina waa xirantay toobo aqbalkiina waa xiran waayo qofka markii shay qayba loo sheego ayaa shaygaas inuu ku dhaqmaa qiimo leedahay laakiin shay hortiisa jooga haddii la amro oo uu shaygii hortiisaba joogo ee shaygaas marka uma baahna rumayn uma baahna qiyaamuhu inuu dhachayo qof walba marka waa ujeedaa haddii xaaladii koonka o dhan ay isbedeshay markaas rumaynta ahu rumayn qiimale ma ah حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا ابن فضيل ومحمد ابن فضيل ابن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي محمد ابن فضيل ابن غزوان أبو عبد الرحمن الكوفي من التاسعة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير وجرير بن عبد الحميد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة ومن السادسة عن أبي زرعة واهرم من عمرو بن جرير البجلي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي وحسين بن علي بن الوليد الجعفي من التاسعة عن زائدة زائدة بن قدامة عن عبد الله بن ذكوان أبو الزناد ويانا عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه اليماني الصنعاني من الرابعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال مسلم وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق إسحاق بن يوسف بن يعقوب الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان فضيل بن غزوان من السابعة قال وحدثنا أبو كريب بن محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل وأن صمرني عن أبيه فضيل بن غزوان من السابعة عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سدح إذا خرجنا هدي أي صبحان لا ينفع نفسا نفسا أنفع ميسو إيمانها إيمان كيدو أو لم تكن آن أهين آمنت إني رميسا من قبل هر aw kasabad ama ay kasbatay fii iimaaniha iimaankeeda dhexdeediisa ay ku kasbatay khayran khayr waa tuluucu shamsi min maqribiha qoraxda oo ka soo baxda maqribkeeda wadajaal ama dajaalkii oo iskaana wadaabat lardi ama daabadda dhulka ka soo baxda oo dadka la hadli doonta hada wabilah towfiiq sal allahu wasalam ala nabiyina muxamed wala alihi wasabi wasallam